Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena Soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayaan in ka badan shan iyo toban arday oo bartay xifdinta Qur'aanka Kariimka iyo akhris qoraalka luqadda Carabiga ah, isla markaana ka aflaxday madarasada Umu Cabdulaahi. Munaasabadda lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka madrasada, culimooyin, waalidiin, macalimiin iyo qeybaha kale ee bulshada. Macalin Cabdiraxmaan maamulaha madrasada Umu Cabdulaahi ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ka qalin jebinayaan ardayda.
qof kastoo meeshaan fadhiyo waxaan ku salaamayaa mansabka ilaahi subxaana watacaala uu siiyey waalid walaal iyo ardadayda sharafta badan ee carruurtayda ah intaba waa ku wada mahadsantihiin sidaad u soo camirteen madarasatu umu cabdullaah litaxfiid alqur'aan bitafwiid watarbiyati alislaamiya waa markii saddexaad xalfad nuucan u sarraysa aan ku qabanno taasoo ay ku qalin jebiyeen arday kalaamullaahi dhammaysay iyo arday akhriska iyo qoraalkaba dhammaysay haddana intii isugu jiraan waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala wixii ay barteen adduun iyo aakhira ku kuu nacfi ilaahay ugu dhigo Qaar ka mid ah marsarafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey.
maashaalla maanta macadkan mirihiisa waan aragnay inaan gurana loo baahan yahay waxaan ku guran karnaa dhabar adeeg iyo dadaal iyo juhdi maclimadda qaar allaha siiyo adduun iyo aakhira allaha sharfo arday wanaagsan oo lisaanka wanaagsan iyo carabka wanaagsan soo saartay ayay ku dadaashay wakhtigeeda gelisay haddana iyadoo ee maamo guriga hawsha qabanaysa inta hawsheeda u soo daysay ayay u dhabar adeeg- u dhabar adeegtay madarasada haddana marka waalidiinta inay ku farxaan ayaa loo baahan yahay midda labaad waxaa kaloo meesha ku jirta gabadha dad ay farbartay dad ay waxbartay haddana waalidka inuu isdhaho ardaygan waa kuu farbartay madraso kala geyso waa laga fiican yahay ardayga haddaad u duca qaadina madraso kastoo geyso hal haba bara maaya waa hal bacad qulis hal haddaad bacad ku listo caanida ka soo kabuumaysta ardayga asigoo jahli waxna akhrin waxna qorin macallinaad u keentay macallinkii waa soo saaray fartau baray asagoo qur-aankii safxaan safxada loo soo baxay akhriyaaya ayaad la baxday nin kale toon juhdiga inaad u geysay marka intaas waa laga fiican yahay macalimadda juhdiga inay gelisay laazim waxaa ka rajaysay inay inay xifdisiisa waa ka helaysa insha allah biidni illaahi kariim canugaa canaananaya qaladka ma canaanano haddii canugaa qalad ka dhaco ee, qolada hadda cilmu nafsiga ka waranta waxay yidhaahdaan haddii guri ku wada- hadday guri wada joogaan ee ku wada nool yihiin ee, hooyo iyo aabbo iyo wiil ay dhaleen ay rabaan inay soo iibsadaan ee, saddex koob ay biyuhu ku cabaan ama galaas ay biyuhu ku cabaan yeenan soo iibsan saddex koobe afar koob aa soo iibsadaan Dufcadan waa dufcadii saddexaad ee ka aflaxda madarasada Umu Cabdulaahi ee magaalada Muqdisho tan iyo markii la aasaasay